rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
bismi illaahi raxmaan raxiim afur wacan rabadaan wanaagsan waa lix iyo labaatanka maarso sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba marac dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doona ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhagwahayntiisa ka soko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aada diyaarka la tihiin warcelintooda waxaa inoo weheliyey abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintooda ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska barnaamijka waa shan abaalmarin guddoonsiinta habe waxa ay inoo ahaan doontaa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed uu ku farxi doono guulaystaha helidda iyo weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhagaysiga barnaamijka ayay ku xiran tahay ilaalinta habraaca barnaamijka inta uu socdo waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijku waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka weydiimaha ayaan markan toos u gudagalaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo barnaamijka iyo sharcigiisa dhagaysta walba mar qura ayuu fursad u haystaa ka qaybgalka barnaamijka ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cilad walba oo ku qabsan lahayd haddii fursadaadu ay dhammaato waxa ay ka dhigan tahay in habeen dambe aada helayso jaanis kale inta uu hawada ka baxayo barnaamijka waxaad ka soo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiinta ugu horeysa ayaan markan soo qabanayaa balse aan soo dhaweeyo cabdicasiis marka hore
aada umahadsan tahay maxaadi waan dhowahay barnaamijku waa kasmaal sida aad horey uga dhawaajisayba caawana waxa uu inoo noqon doonaa habeenkii shanaad markii markaa la eego ramadaan haddaan qaldanayn hadduu alla idmo su-aalahaynii ayaynu gudagali doonaa dhegaystayaasha lambarka ay soo wacayaan waa loo sheegay oo markaa barnaamijka ay kaga qayb qaadan doonaan sida sharciga uu inoo ahaana su-aal weliba saddex jeer ayaynu ku celin doonaa dhagaystayaasha si ay uga warceliyaan saddex dhagaysta ayaana su-aal weliba fursad markaas aynu u sinaynaa oo ka warcelinaya su-aasha markaasi ugu horeysa ee barnaamijka aynu caawa ku daafuri doono dhagaystayaal dhagaha u fura oo maqla su-aasha koowaad ee barnaamijka kasmaal caawa aynu ku daafuri doono ayaa waxa ay u dhacaysaa sida tan sheeg magacyada lix suuradood oo lagu magacaabay lix nebi haddii mar labaad aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto magacyada lix suuradood oo lagu magacaabay lix nebi marka ugu dambaysa ee saddexaad ayaan ku celinayaa sheeg magacyada lix suuradood oo lagu magacaabay lix nebi waxaan rajaynayaa in markaasi jawaabta su-aashaasi aad garateen dhegaystaha ugu horeeya inoo soo qabo axmedow
dhegeystaha ugu horreeya haddii aan fursadda siiyo hallo asalaamu calaykum
asalaamaalaikum
soo dhow walaal habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
sidoo kale walaalkay aad baan idinku mahad celinaya baahal jamilo magacayga waa munasar
een munasar maxamed ceelasha sida lagu yahay
aad baa loogu fiican yahay barnaamijkan himilo aan dhegta ku wadaayn ee ceel sidana Mm, waa usoo diyaar garowday
u qurux badan
Mm. W- waa tahay ma- een, munasar ceelasha waa sax soo maaha waa tahay een, waxaad guda gashaa ka warcelinta weydiinta
aa ee, lixdan suuradood haddaan isku dayo waa kowata waa suuratu muxamed ee, nebi maxamed suuratu nuux nebi nuux suuratu ibrahim nebi ibrahim suuratu lhuud nebi huud suuratu yunus nebi yunus
een mar kale mar kale ku celiya adoo degan munasar een ah, dadka kaa aqeelanayana xoogaa iska yara aamusiisaan kuu maqalno mar kale ku celiya adigoo degan
aa walaal een haddaan isku isku dayo marka hore waa qoraan kasoo bilaabaya waa suura nebi huud
Mhm.
سورة هود سورة اليوسف Mhm.
سورة إبراهيم سورة محمد Mhm.
سورة النوح Mhm.
آه، كان لحاد آه، سورة محمد een
Mm, haye ku cesho ku cesho ku cesho tartiib adigoo isdejinaya een waa fursadaadii kuugu dambeysay haye آه، آه، سورة الو- لا، سورة هود يا أه.
يوسف يا إبراهيم يا سورة محمد Mhm.
سورة النوح Mm- mhm.
يا سورة محمد
suuratu maxamed mar kale soo celisay
سورة محمد اقرأ تكون لو هي تقدر ما waan kuu tirinaynaa anagaaba wadnaba howsha
aa marka yu- ee, huud iyo yunis iyo yuusuf iyo ibraahim Mhm.
iyo nuux iyo maxamed sal alay salam hagaag waayahay sidaas qadka noogu jur een ah, munasar munasar su-aashii koowaad ee barnaamijka kasmaal aynu caawa ku daahfurnay jawaabta uu ka bixiyey waa jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiintahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiintahay bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
waa hagaag dhegaystayaal waxaynu halkaasi kaga gudbi doonaa su-aashii koowaad ee barnaamijka kasmaal oo markaa dhagaystihii ee lagu magacaabayay munasar maxamed oo ceelasha naga soo baxay uu jawaabta saxda uu isagu markaasi bixiyey aad buu u mahadsan yahay su-aasha labaad ayaynu u gudbi doonaa dhagaha fura dhegaystayaal su-aasha labaad waa su-aal markaasi iyana diini ah waxa ayna u dhacaysaa sida tan sheeg magaca dhabta ah iyo kuunyadiisa saxaabigii furtay magaalada xims haddii mar labaad aan ku celiyo dhegaysta su-aashan waa hal su-aal balse ka kooban laba su-aalood oo markaa isdul saaran waxaa lagaa doonayaa sheeg magaca dhabta ah iyo kuunyadiisa saxaabigii furtay magaalada xims mar saddexaad ayaynu ku celin doonaa oo lagaa doonayaa inaad bixiso jawaabta saxda ah ee su-aasha labaad ee barnaamijka kasmaal sheeg magaca dhabta ah iyo kuunyadiisa saxaabigii furtay magaalada xims waxaan rajaynayaa dhegaystayaasha aynu jecelnahay oo inaad garateen jawaabta saxda ah ee su-aasha labaad ee barnaamijka kasmaal dhegaystahan qadka ku jira ayaan markan fursadda siinaya halo dhegayste halo halo
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma magacaaga iyo halkaa naga soo wacday
magacaygu waa diibaan ibraahim waxaan kaa soo waxaa degmada irkeenle
liibaan een, dharkeeda naga soo wacday barnaamijka kasmaal maxaa kugu horeysa mise horaa uga qayb gashay
hore uga qayb gal barnaamijka waayahay haddaa hore uga qayb gashay su-aasha labaad ee barnaamijka haddii jawaabteeda aada hayso hore u gal
baan isku dayo waxaa weeye saxaabiga abu cubayda caamir bin aljarax
ee ku celi mar kale
waa abu cubayda عامر بن الجراح
abu cubayda caamir binu jaraax waxaad moodaa inaad markaasi wax ka kala tagayso
saxaabiga mhm magaca
saxaabiga magaciisa marka hore u- noo kala dhigdhig waxaa lagaa doonayaa marka hore inaad sheegto kuunyadiisa kadibna aad sheegto magaciisa oo saddexan saxaabiga haye Ah, magac- eh, kunyadiisa waxaa waaye abu cubayda haye waa kaa haya haye hore u soco marka magaciisa oo saddexan Ma- magaca saxdana waxaa waaye caamir bin cabdullaahi bin aljaraax waayahay sidaas khadka noogu jur een, jawaabta aad bixisay waa jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير واجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير
ee, waa hagaag axmaadiyo waxaynu markaasi ku jirnaa barnaamijka kasmaal ee, waxaa sidaasi een, noogu dhammaatay su-aashii labaad ee barnaamijka waxayna u gudbi doonnaa weydiinta saddexaad waa hagaaga weydiinta saddexaad ayaynu u gudbi doonnaa dhegaystayaasha aynu jecel nahay oo su-aasha saddexaad ee barnaamijka kasmaal dhagaha u fura barnaamijkan waxaa taabagelinaysa hooyada jaamacadaha dalka muqdisho university ayaa taabagelinaysa barnaamijkan een, dhegaystayaasha nasiibka u yeesha barnaamijkan inay markaa ku guuleystaanna waxay heli doonaan abaalmarin ay ku farxi doonaan waa hagaaga dhegaystaha qadka ku jira inta aanan ee markaasi eegin su-aasha saddexaad dhagaha u fura su-aasha saddexaad dhegaystay waxa ay u dhacaysaa sida tan sheeg abwaan abshir nuur faarax bacadle allah u naxariistee sanadkii uu dhashay iyo sanadkii uu geeriyooday waxaa lagaa doonayaa dhegaystay inaad ka warceliso jawaabta saxda ah su-aasha saddexaad ee barnaamijka kasmaal ee caawa sheeg abwaan abshir nuur faarax bacadle allah u naxariistee sanadkii uu dhashay iyo sanadkii uu geeriyooday marka ugu dambaysa ayaan jeclahay inaan ku celiyo su-aasha Ab- waxaa lagaa doonayaa dhegaysta sheeg abwaan abshir nuur faarax bacadle allah u naxariistee sanadkii uu dhashay iyo sanadkii uu geeriyooday haddii aad sheegto oo keliya sanadkii uu dhashay jawaabtaadu waxay noqonaysaa ma dhammaystirna waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto sanadkii uu dhashay iyo sanadkii uu geeriyooday noo soo qobo axmedow dhegaystaha ugu horreeya qad ku jiro hello assalaamu calaykum hello assalaamu calaykum waa salaam soo dhow codka ugu hooseeya raadiya iskaga foge marka hore raadiya iska foge nurudiin cabdullaahi waa tahay degmada kale
nuurudiin cabdulaahi
ah
waa tahay raadiya iska yarfoge mar kale Een, sida lagu yahay halkaad ku sugan tahay
waa lagu wanaagsan dharkeen le waay soo maaha
ah
Mm. haddii aad la socotay sii guda gal barnaamijkeena
haddana isku day waxay noqonaysaa wuxuu dhashay kun sagaal boqol afartan iyo lixdii
Mhm.
wuxuuna dhintay laba kun iyo koob iyo tobankii
Een, axmed haadiyow dhegaystahaasi nuuradiin oo dharkeli naga soo wacay jawaabta uu bixiyey waa jawaab khaldan balse isku day wanaagsan ayuu sameeyey waxga dhegaystaha kale inoo eg Mhm, waan haddaanan helin jawaabta saxan waxay ka dhigan tahay inaan kusii soconayno qadadka kale si aan u helno warcelinta saxan qadkan aan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum calaykum salaam waraxma yaxya xuseen ismaaciil garas baa la jooga haa magaca igu celi yaxya xuseen yaxye xuseen aad iyo aad Mm, oo ku sugan garas baa ley
garisbaaley sida lagu yahay aad iyo aad aad u fiican yahay maasha allah
Mm. waxaad sii guda gashaa hadda warcelinta isku dayo wuxuu dhashay kun sagaal boqol afartan iyo afartii wuxuuna geeriyooday laba kun toban iyo koodii
Mm, inaad hadheeshay in kale Een, axmedow dhegaystahaasi een, labaad ee ka warcelinayay su-aashii saddexaad ee barnaamijka kasmaal jawaabta uu bixiyey waa jawaab khaldan
waxaan kusii soconaynaa qadadka kale laba dhegeysta ayay soo hareer martay dhegeystahan kale ayaan dhankiisa soo dhaweynaya hallow san calaykum dhegeystaha maxamed mudaaqadka inuu ka go-ay ama uu ka baxay dhegeystahan hallow san calaykum raadiyaha iska foga marka hore magaca noo hormari filsan cabdulaahi miyaa Mm, dheerkeenley sida lagu yahay warcelinta weydiinta inoo taalla haddaan isku dayo waxaan dhihi lahaa kun sagaal boqol afartan iyo lixdii oo dhashay wuxuuna dhintay laba kun iyo tobankii Eh, bisha
bishi ah
Mm, waayahay hal mar aan fursad kale ku siino ku celi hal mar
wuxuu dhashay kun sagaal boqol afartan iyo lixdii wuxuuna dhintay laba kun iyo tobankii
waayahay sidaas qadka noogu jur een, ah, filsan oo naga soo wacday dherkenley jawaabta ay bixisay waa jawaabta saxda
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا جواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka
waa hagaaga dhegeystayaal barnaamijka kasmaal ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha himilo ayaad nagala socotaan mawjada boqol laba dhibic shan megahertz barnaamijkan kasmaal waxaa taabagelinaysa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka ee waxaynu dhegeystayaal u gudbi doonaa su-aasha afaraad ee barnaamijka kasmaal su-aasha afaraad ee barnaamijka kasmaal dhagaha u fura waxaan rajaynayaa inaad ka warcelin doontaan oo caawa ma dhici doonto su-aal markaa axmedow nagu soo laabata dhegaystayaasheennu waxaynu jecel nahay in dhammaantood ay ka wada jawaabaan su-aalaha barnaamijka su-aasha afraad waxa ay u dhacaysaa sida tan waddanka ugu soo saarka badan kafayga adigoo ka dhex dooranaya waddamadan soo socda su-aashan waa su-aal doorasho ah dhowr waddan ayaan sheegi doonaa adiga ayaa markaasi ka dhex dooran doona waddanka aynu markaasi odhan karno waa waddanka ugu soo saarka badan dhanka kofayga mar kale haddii aan ku celiyo waddanka ugu soo saarka badan kofayga adigoo ka dhex dooranaya waddamadan ba fietnam ta colombiya ja ethoobiya xa oo ah brazil haddii mar kale aan ku celiyo waddanka ugu soo saarka badan kafayga adigoo ka dhex dooranaya waddamadan ba fietnam ta colombiya ja ethoobiya xa brazil marka ugu dambeysa dhegaysta dhagaha u fur waxaa la doonayaa inaad markaasi sheegto waddanka uu yahay waddanka ugu soo saarka badan kafayga adigoo ka dhex dooranaya waddamadan ba fietnam ta colombiya ja ethoobiya xa brazil waxaan filayaa inaad garateen oo aad markaasi ka warcelin doontaan su-aashan dhegaystahan qadka ku jira ayaan siinayaa dhegaysta magacaaga iyo halkaa joogto magacigu waa cabdurashiid cali markax baan joogaa magaca igu celi
cabdurashiid cali cabdirashiid een, xagee ku sugan tahay
markax kaxda ayaad ku sugan tahay een, soo dhawow barnaamijka macaaba kugu horeysa
caawa igu horeysa waayahay su-aasha aynu markaasi soo bandhignay jawaabteeda
haddii aan isku dayo waxaan dhihi lahaa waddanka etoobiya
ku celi mar kale
waddanka etoobiya waddanka ethoobiya jawaabta uu bixiyey cabdirashiid waa jawaab qaldan dhegaystaha kale ayaynu u gudbi doonaa su-aashu waa su-aasha afaraad jawaabteeda ayaynu doonaynaa in markaasi laga warceliyo dhegayste waddanka aad u aragto inuu yahay ayaad dooran doontaa dhegaystahan qadka ku jira halow
aa lasooskanay walaal een, magacaaga iyo halkaa joogto
caashi ibraahim igu cel magaca
caashi ibraahim caasho intee joogtaa
ceelis
ceelashaa joogtaa ee, waa yahay ee, barnaamijka haddaad la socotay ee, gudagal oo ka jawaab
baraadi
ku celi mar kale tartiib adigoo markaa isdejinaya
baraaziil
brazil
aa waa yahay sidaas qadka een, noogu jur een, caasho oo markaasi ceelasha naga soo wacday jawaabta ay bixisay waa jawaabta saxda
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي أبعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma
mar kale ismaqal wanaagsan rabadaan wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay barnaamijka kasmaal ayaan ku dhex jirnaa qaybihiisa dhexe markan waxaan u gudbaynaa weydiinta shanaad ee barnaamijka
waa hagaag axmedow weydiinta shanaad ayaynu u gudbi doonaa dhegaystayaasheenna waxaan rajaynayaa inay dhagaha furi doonaan oo su-aasha soo socota ay fahmi doonaan kana warcelin doonaan su-aasha shanaad ee barnaamijka kasmaal caawa waxa ay u dhacaysaa sida tan maxaa la yidhaahdaa cilmiga barashada abuurka ama ininyada haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta si fiican u faham su-aashan waa su-aal biologia su-aashan waa su-aal biologia waxaan rajaynayaa inaad ka warcelin doontaan ood fahmi doontaan haddii allaha awoodda loo raalli ka noqdo waxaa lagaa doonayaa maxaa la yidhaahdaa cilmiga barashada abuurka ama iniinyada haddii marka ugu dambaysa aan ku celiyo dhegayste maxaa la yidhaahdaa cilmiga barashada abuurka ama iniinyada waxaan rajaynayaa dhegaystayaasheenna inay garteen su-aashaasi shanaad ee barnaamijka kasmaal isla markaana ay ka warcelin doonaan dhegaystahan qadka ku jira ayaynu een, eegi doonaa aloo dhegayste adigoo raaliya een, raadiyaha iska baktiija adigoo raaliya saan kuu maqalno soo dhawow magacaaga iyo halkaa joogto alow
magacaygu waa cabdiladiif cabdulaahi oo jeeda meel kele cabdiladiif cabdulaahi oo jooga degmada dharkeenle cabdiladiif barnaamijka ma la socotaa
haa
xaye waaya raadiyaha iska baktiij waxaad moodaa codkaaga inuu eko uu sameynayo uu labalaabmayo iska dami ee su-aasha jawaabteeda lagaaga fadhiya termology
soo celi mar kale raadiyaha iska dami biliis raadiyaha iska dami haddii kale su-aashan way ku dhaafaysaa waayo kuma maqluun anaga
iyo waa termology
ku celi maxaa tiri
termology sbermology sidaa qadka ugu jur jawaabta uu bixiyey cabdiladiif oo dharkeeli naga soo wacay waa jawaabta saxda
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
بالخير بلايا دواي أبعد أنت هاي بالخير وجبك qofkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma
markan waxaan usii gudbaynaa weydiinta lixaad ee barnaamijka cabdicasiis haddaad noo soo qabato
waayahay axmedow weydiinta laxaad ayaynu u gudbi doonaa ee barnaamijka kasmaal weydiinta laxaad dhegaysta dhegaha ufur waxa ay u dhacaysaa sida tan wa-ayo ciyaaryahanka goolasha ugu badan ka dhiliyey horyaalka premier leaga su-aashan waa su-aal sbortis ah waxaan rajaynayaa barnaamijku inay dhallinyaro u badan yihiin dhallinyaraduna sbortiska ay aada ugu dhunduleelaan jawaabtan sida aan rajaynayno dhegaystaha ugu horeeya khadka soo gali doona ayaa dafi doona wa-ayo ciyaaryahanka goolasha ugu badan ka dhaliyey horyaalka premier leaga mar saddexaad haddii aan ku celiyo wa-ayo ciyaaryahanka goolasha ugu badan ka dhaliyey horyaalka premier leaga dhegayste waxaan filayaa inaad garatay oo aad ka warcelin doonto axmedow noo soo qabo dhegaystaha ugu horeeya
halo asalaamu calaykum waxaad dhegeystaan qadka inuu ka go-ay ama ka baxay eed muddaa waxaan usii gudbaynaa qadadka kale si weydiintan lixaad ee aan soo bandhignay aan u baadigoobno warcelinteeda saxan qadkan halo asalaamu calaykum habeen wanaagsan soo dhowow
habeen la mid ah
Ee, waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa magac waa maxamed xasan oo jooga deegaanka alhidiya maxamed xasan miya
qaalid maxamed
iigu celi
qaalid maxamed xasan
qaalid maxamed xasan
aa Mm, ceelasha iyo sida lagu yahay
nolosha ugu shacay
waa inta tahay qoro
Een, waxaan soo bandhignay weydiin ka warcelinteeda usii gudagal
taas ku day waa wa- weyn macroni
noogu celi
roni weyn macroni ku celi mar kale
roni runi
Mm-mm, Waayahay.
inaad ilaalishayn kale waayahay jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan axmedow waa dhegaystaha kale aan u gudbi doonaa waa tahay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale dhegeystaha labaad ayaan soo dhaweynaynaa qadkan halaal asalaamu calaykum Halo.
habeen wanaagsan
waxaad oo jooga codkaaga aada buu noogu gaaban yahay Een, sare u qaad si annaga iyo dadkan dhegeysanayaba aan u maqalno magaca Yusuf maxamed oo jooga Galbeed codkaaga weli wuu hooseeyaa Yusuf maxamed cabdi oo jooga Galbeed yuusuf maxamed cabdi yuusuf maxamed cabdi oo ku sugan garasbaalley
Beedi Beckham garasbaalle miya
aha
waayahay axmedow een, yuusuf een, maxamed oo garsbaale naga soo waca jawaabta uu bixiyey isna waa qalad Mm. waa tahay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale Een, laba dhegeystaha dhege- ugu dambeeyu noqon doonaa laba dhegeysta ayaa isku dayay sidaas daraaddeed dhegeysta ugu dambeeya ayaan siin doonaa qadkan aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum Waalaikum salaam raadiyaha iska fogee magaca
waan ku saxeeyay magacaagu waa Daawud oo jooga Galbeed kale
magacu waa daa-uud noo sii dhammaystir
Daawud Cabdullaahi
daa-uud cabdulaahi oo ku sugan dharkeenley
ah ku fiican Mm. waa tahay barnaamijka waad la socotay
ah
sii guda gal warcelinta
ee waxay noqonaysaa Alan Shearer
Mm. inaad haleeshay in kale
waayahay een, sidaa qadka hanoogu jur een, axmedow jawaabta uu bixiyey een, dhegeystaha daa-uud oo dharkeeley naga soo wacay waa jawaabta saxda ah waa alan sherar ciyaaryahanka laba boqol iyo lixdan gool ayuu premier leaga ka dhaliyey intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii ilaa iyo sagaashan iyo lixdii waxaana sidoo kale uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyey ee boqol gool markaasi premier leaga ka dhaliya jawaabta uu bixiyey marka waa jawaab saxa
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أطير أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari waa tahay qeybaha dambe ayaan kusii siqaynaa weydiinta toddobaad ee barnaamijka haddii markan aad noo soo qabato
n toddobaad ee barnaamijka kasmaal caawa waxa ay u dhacaysaa sida tan dhegayste sheeg micnaha iyo waxaa laga soo gaabiyey xarfahan g d b haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste sheeg micnaha iyo waxaa laga soo gaabiyey xarfahan g d b haddii aan marka ugu dambeeya aan ku celiyo sheeg dhegaysta micnaha iyo waxaa laga soo gaabiyey xarfahan g d b waxaan filayaa inaad garatay oo aad ka warcelin doonto haddii allaha awoodda leh uu raalli ka noqdo qadka ugu horeeya haddii fursadda aan siiyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo waatay dhegeystaha waxaad moodaa inay cilad haysato uusanna maqlin waxaan u gudbaynaa qaad kale ee inoo xiga waxay noo taalaa weydiinta toddobaad dhegeystayaasha qadad ku jira ayaan fursad u siinaynaa si aan u baadigoobno warcelinta saxan qaadkan halo asalaamu calaykum halo soo dhowow waa tahay codka sare u yar qaad magaca noogu bilow noogu celi magaca noogu celi wiila miyaa luul miyaa luul haye maxaa ku xiga waa tahay soo dhowow shan codkaaguna aada si fasaxa nooma soo gaarayo sii guda gal waa tahay waxaad moodaa dhegeystaha si wanaagsan inaanan isku maqlin waxaan usii gudbaynaa qadka kale waxay noo taalla weydiinta toddobaad oo aan doonayno in aan ka warcelinno dhegeystihii laba waa hal dhegeysta ayaa isku dayay ama aan si waafa isku maqli weyne soo dhowow magaca cabdifataax cabdulaahi mm waa tahay soo dhowow ayaan ku leenahay weydiinta inoo taalla ka warcelinteeda Mm, ku celi mar kale ku celi waayahay sidaa qadka ugu jur n macnaha macnahana cabdifitaax n, Macnaha.
macnaha maxaa laga wadaa
macnaha waxaa laga wadaa ma aqaan macnaha waxaa laga wadaa
Mm,
waayahay n, mar haddii uu macnihii sheegi waayo waxay ka dhigan tahay jawaabtii ma uusan dhammaystirin n, axmedow n, su-aashu waxay u dhaceysay sheeg micnaha iyo waxaa laga soo gaabiyey xarfahan g d b marka n, haddii n, uu garan waayeyna dabcan e, hadduu mid sheegay midda kalena uusan sheegin waxay ka dhigan tahay n, in markaasi uu garan waayo dhegaystahan qadka ku jira halow magacaaga halkaa joogto
Meel ekraan ka bilmo waxaan joogaa degmada jir.
ikraan miya
Ha.
ikraan n, ah, wadajiraa joogtaa
Ha ha.
haye barnaamijka ma la socotaa Ha waa la socdaa.
haye barnaamijka haddaad la socotid n, guda gal waayahay waxaad moodaa axmed oo dhegeystahaas inuu qadka uu iska jarayba dhegeystahan ayaan dhegeystaha ugu dambeyn u halo dhegeyste halow
hallo salaam calaykum salaam waraxmaa soo dhawow walaal magacaaga iyo halkaa joogta
aniga ah dacwada noo jeeyo degmada dhe- degmada dharkeynley dharkeenley aa ku sugan tahay
ha
ayee dharkeenley adaa ku sugan tahay barnaamijka ma la socotaa ha fiiri ayee haddaa barnaamijka la socotid gudo gal jawaabta
garaf dimustic
ayee borodhagti garaf dimustic borodhagti
ayee maxaa marka macnaha laga wadaa
wax soo saarka guud iyo dhaqaalaha
ayee
waa intaas jawaabta inta kaaga eg tahay
dankaa lagu qiimeeya ah waa yahay n jawaabta ay bixisay n saas qadka noogu jiro jawaabta ay bixisay dahabo aadan oo dharkeli naga soo wacday waa jawaabta saxda
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye markan waxaan isla joognaa gabagabada barnaamijka waxaan u gudbaynaa weydiinta ugu dambeysa barnaamijka haddii aad noo soo qabato cabdicasiis weydiintan aan ku soo gabagabeynayno waa yahay su-aashii ugu dambeysay ee barnaamijka kasmaal ayaynu sii dayn doonaa dhagaystee dhagaha u fur su-aashan sida ay u dhacaysana waxaan rajaynayaa inaad fahmi doonto ood ka warcelin doonto sheeg maalinta bisha iyo sanadkii la dhagax dhigay jaamacadda muqdisho oo ah taabageliyaha barnaamijka kasmaal haddii mar labaad aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg maalinta bisha iyo sanadkii la dhagax dhigay jaamacadda muqdisho oo ah taabageliyaha barnaamijka kasmaal haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo sheeg maalinta waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto maalinta bisha iyo sanadkii la dhagax dhigay jaamacadda muqdisho oo ah taabageliyaha barnaamijka kasmaal dhegaystaha ugu horeeya inuu jawaabtan dafi doono ayaan rajaynayaa dhegaystaha ugu horeeya ayaan siinayaa bal si uu uga warceliyo su-aasha ugu dambaysa ee markaasi barnaamijka kasmaal oo aan filayo in jawaabteeda ay deg deg la soo boodi doonaan kana warcelin doonaan ee su-aashan halow dhegayste waayahay dhegaystahaasi waan ka xumahay waan ismaqli kari weynay axmaadiyo gabagabadii aan ku dhownahay gabagabada ayaan isla taaganahay waa weydiintii inoogu dambeysay Een, weydiimaha oo dhan waxaan jeclahay dadku inay ka warceliyaan si ay u wada guulaystaan ama tiro badan oo ka mid ah ay u guulaystaan Mhm.
marka weli fursad ayaan u siinaynaa inay ka warceliyaan ama jawaabta saxaan Eh, su-aashan waa su-aal markaasi eh, aada u fudud su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg maalinta bisha iyo sanadkii la dhagax dhigay jaamacadda muqdisho oo ah taabageliyaha barnaamijka kasmaal dhegaysta waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto maalinta bisha iyo sanadka la dhagax dhigay jaamacadda muqdisho waxaan filayaa en, in aad markaasi garateen islamarkaana aad ka war celin doontaan ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta
dhegaystahan haddii aan fursadiisa siiya alo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullah habeen wanaagsan waxaad noogu bilowdaa magaca
magacaygu cabdiqaadir cali cabdiqaadir cali halkaad naga soo wacayso
garisbaale jooga garas baaley sida lagu yahay
walagu waya
Mhm. warcelinta een, weydiinta aan soo bandhignay ee jawaabaha isdul saaran u baahnay
haddaan isku day waxaan dhihi lahaa loo iyo labaatanka september kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii
haye maalinta
ya maalinta lagaa doonayaa maalinta
maclum waa liiga rabaa ha waa inaa waxaa su-aashu waxay ahayd sheeg maalinta bisha iyo sanadkii la dhagax dhigay jaamacadda muqdisho
Mm, maalinta waxa waaye axad maalin axad
waayahay aad baan uga xumahay dhegaystaha si isku day aada u wanaagsan ayuu markaa sameeyey balse jawaabtuu bixiyey waa mid qaldan axmed oo dhegaystaha kale een, ayaynu fursadda siinaynaa haa dhegeystaan haddii aan soo dhowaya halaw asalaamu calaykum yeel waa garis baa la jooga magaca igu celi yaxya xuseen garis baa le
yaxye xuseen garis
okay baa le
een, garas baaley iyo sida lagu yahay yaxye Ah, xuseen waa een, ruuxiga.
yaxye een, barnaamijku waa markii labaad uu soo galaya waay Mm.
marka een, waxaan codsanaynaa inuu dhegaystayaasha kale uu Ah, fursadda siiyo
Mm, waa tahay dhegaysto kasta sida aan hordhac ku sheegnay hal mar ayuu fursad u haystaa inuu ka qayb galo barnaamijka halkaa halkiisa mar warcelin saxan ha haleelo ama yuusan haleedin isku day uun keliya ha sameeyo hal mar ayuu fursad u haystaa waxay noo taallaa weydiinta ugu dambeysay waxaan doonaynaa inaan ka warcelinno dhegaystayaasha ayaan ka doonaynaa warcelinta saxan
barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii waa tahay gunaanadka barnaamijka ayaan markan isla taagannahay inta aanan soo gebagabaynin bal weydiintii inugu dambeysay u dhacaysay iyo warcelinteeda saxan cabdicasiis aan ka codsado Een, axmed oo weydiintii u dambeysay ee sideedaad waxay u dhaceysay sheeg maalinta bisha iyo sanadkii la dhagax dhigay jaamacadda muqdisho oo taabagelinaysa barnaamijkan een, kasmaal haddaba jawaabta saxda dhegeystihii een, ugu horeeyey aad ayuu isugu dayey oo waxaad moodaaba qaybtii ugu badneed ee jawaabta inuu sheegay balse maalinta oo keliya uu garan waayey jaamacadda muqdisho maalin isniin ah ayaa la dhagax dhigay labaiyo labaatankii sebteembar kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ee marka dhegaystahaas aad buu isugu dayay waa uu sheegay bisha iyo sanadka balse maalinta ayuu wuxuu yidhi axad marka dhegaystayaal intaasay noogu eg tahay su-aalaheennii caawa ee barnaamijka
intaan habeen dambe ku kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبحر أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري